بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد walaalayaal allah subxaana wa tacaala ayaan ku shukrinaynaa nicmooyinka faraha badan oo nagu galladaystay ay tahay mar walba inaan uga mahad celinno subxaanahu wa tacaala ugana shukrinno nicmadaasoo ay ugu weyn tahay nicmat alislaam huma bacdahaa nicmat assunna ilaahay aan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala noo yasiray khayrka iyo nashriga cilmiga culummana noo sakhiray u istaagta cilmiga nashrintiisii oo ahal u ah hada aljaanib alcadiim waa xaqiiqatan nicmo u baahan mar waliba in ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad noqo subxaanahu wa tacaala shukriga alle kadib waxaan u mahad celinayaa jaamicat alimaam moxamed ibni nasr almarwasi oo ah jaamica islaamiya mubaaraka salafiya oo ah jaamacad u taagan juhuud fara badan inay ku bixisay iyo dadaallo fara badan nashrinta culumta sharciga iyo bulshada islaamka sidii loo anfici lahaa gaar ahaan bulshadeenna soomaaliyeed ayadana waa u mahad celinayaa nadwadan qiimaha badan ay soo qabanqaabisay ayadoo ka duulaysa nafciga bulshada oo u qasdaysa in ummaddan ay faa'iidaystaan khayr iyo wanaag iyo cilmi iyo wacyigelin ku saabsan dhinacii diinkoodii iyo umuuro fara badan oo laga yaabo jawaanib ay aada ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo waxaan kadib u mahad celinayaa mashaayikhda ka qeybgalaya nadwadan saddexda sheekh waa fadiilaة الsheikh الdoctor axmed xuseen cali diirshe iyo fadiilaة الsheikh الdoctor xuseen faraaid iyo fadiilaة الsheikh الdoctor cuثmaan maclin maxamuud saddexduba waa min ahli اlcilm waxayna ka mid yihiin min mashaayikh اdacwa الsalafiya juhuuddoodana waa macruuf fi اdacwati wالtacliim oo diinkii ay nashrinayeen ay u taagan yihiin saddexdooduna waa min khariijii aljaamica alislaamiya aljaamica almubaaraka bilmadiina annabawiya ayay ka soo baxeen marka waa culummadii soomaaliyeed ayay ka mid yihiin ee haddana dacwa salafiya u istaagay nashrinteydii juhdi fara badan ku bixiyey wakhti fara badan ku bixiyey baaraka allaahu fiihim wa fii juhuudihim juhdigooda marka waxaa ka mid ah inay naga aqbaleen ama jaamacadda ay ka aqbaleen mushaarakada ka qaybgalka wanaagsan ee sharafta leh ee ah nadwadan aada iyo aadka u qiimaha badan oo aanan sahlanayn mowduuceeduna uu yahay mowduuc aada iyo aad xaqiiqatan u awood badan ee u baahan wakhti iyo juhdi wakhtigooda ayay noo hureen juhdigooda ayay noo hureen baaraka allaahu fiihim waxayna ka mid tahay min thimaari dacwatihim almubaaraka ayay ka mid tahay baaraka allaahu fi ljamiic ahmiyadda nadawaadkuna waa iska macruuf nadwada cilmiga in nadwo la qabtaahi aada iyo aad ayay muhiim u tahay waana jaamicat alimaam moxamed ibn nasr marwasi waxay u istaagtay waa in fara badan ayay u istaagtay hada alamr dhowr nadwana waa ay soo qabatay oo mowduucaad kala duwan ah oo ardada cilmiga iyo muslimiinta ay ka faa'iidaysanayaan gaar ahaan bulshadeenna soomaaliyeed tan marka waxay ka mid tahay nadawaadkii ay jaamacaddu garatay in la qabto ay ugu magac dartay nadwad shahri shawaal cinwaanka nadwaduna waa cinwaan aada iyo aada u qiimo badan wey waxa ay nadwadu ku tacalluqdaa altacasub almadmuum madaahiruhu wa turuqu cilaajihi tacasubka madmuumka oo sharcigu dhaleeceeyey in wax loo tacasubo oo shay lagu dhagaa ee isaga loo iishaa ee wax walbana lagu dhisaa ama walaahi iyo berihii lagu dhiso oo shaygaas laga dhigto asal laga duulo oo wixii asaga ku yimaadana la xidhiiriyo wixii ka fogaadana la jaro oo la gooyaahi tacasubka madmuumka ah marka madaahirtiisa uu ku imaanayo iyo qaababkii iyo sida loo daaweynayo waana mowduuc aad iyo aad u ballaaran hal nadwo iyo laba nadwo iyo saddex nadwo aysan kaafinayno xaqiiqatan laakiin ayadoo haddana ay tahay maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluh waxaan la wada gaarin lagama wada tagee wax un in laga haleelo oo laga gaaro ayadoo jaamacaddu halkaa ay ka duulayso ayay nadwadan qabatay waxaana ay u wakiilatay saddexdan mashaayikh aan sheegnay baaraka allaahu fiihim nadwada marka saddex qayb ayay noqonaysaa qaybta koobaad waa tacasub alxisbi oo ah in loo tacasubo kooxo xisbiyaa la samaysanayaa kooxdaasaa loo tacasubayaaho welihii iyo berihii jaceylkii iyo beri noqoshadii iyo xiriirintii lagu dhisayaaho lagu xiraya qaybta labaad waa atacasub alqabali oo ah in loo tacasubo qabiilkii isagana waa qayb kale oo aad iyo aad muhiim u ah dad fara badanna ay ka gaabiyeen ama ay ku talax tageen xaqiiqatan mowduucan oo sidii sharciga oo ogolaa si aan ahayn u adeegsada tacasub alqabali maanaa ma bannaana in qabiil loo tacasubo oo qofkii uu yidhaahdo aniga nasabkeygaan u tacasubaya wixii soo galana waa dhoweynaya oo xidhiidhinaya waxaan soo gelinna waa fogeynayaa waana wax aad iyo aad bulshada ugu badan weeye mowduuca qaybta saddexaad waa atacasub almadhabi in madhab loo tacasubo weliba gaar ahaan waxaa loo jeedaa madhabkaas madhab caama maahe madaahibta fiqhiga in loo kala tacasubo aaraa'dii a'immada ee la yidhaha annaga madhab hebel ayaan saarsannay madhaba hebel imaamkaas ou leeyahay ayaa asal noo ah iyo wax la mida laa siyamaa maalmahan waxaa intishaaray oo faafay bayna talabati alcilm in tacasubkii madhabiga la nooleeyey bisuuratin wa biukhraa qaab aad u liita weliba ayadoo loo gelinayo dhar qurux badan ee shubuhaad fara badanna lagu nashrinayo marka mowduucan nadwadu ay ka kooban tahay ahmiyaddeedu marka waad dareemi kartiin waxaa soomaalida iyo bulshada muslimiinta ah oo dhan kala geeyey waa tacasubka in wax loo tacasubo waxaan sharci ahayn loo tacasubo marka tacasubkaas madmuumka ayay ka hadlaysaa saddexda faqro ay mowduuca nadwadu uu ka kooban yahana waa ay kala qaybsanayaan mashaa'ikhda baaraka allaahu fiihim waxaa ugu horeeya mowduuca tacasub alxisbi oo noo soo jeedin doono fadiilat asheykh adoctor axmed xusein cali diirsha waa sheekh ka mida min mashaayikh adacwa asalafiya fi lbilaad wuxuuna majister fii culuumi alxadiid oo ka qaatay aljaamica alislaamiya bilmadiina annabowiya sanadkii markuu ahaa kun afar boqol soddon iyo labadii hijriga ahayd ayuu ka qaatay doctoraah ayuu haddana ka qaatay fii culuum alxadiid aljaamica alislaamiya sanadkii markuu ahaa kun afar boqol soddon iyo sagaalkii haddana waa daaciya fii gaalkacyo magaalada gaalkacyo ayuu daaci ka yahay baaraka allaahu fiih mowduuca marka ama sheekha faqrada uu qaadan doono ama uu ka hadlaayo waa faqrada ah atacasub alxisbi in kooxaha loo tacasubo koox inta la samaysto kooxdaas loo tacasubo muxuu sharcigu ka qabaa madaahirta ay tacasubkaas uu leeyahay iyo sida loo daaweynayo iyo sidii sharcigu u daaweeyey waana waxa keenay tafaruqa faraha badan ee maanta muslimiinta haysta ay kooxa u kala baxaan ee weliba diin ahaan ay leeyihiin kooxdan ayaa sax ah ama kooxdan ayaa sax ah waana mowduuc aad iyo aad u qiimo badan oo sheekhu naga dharjin doono biidn illaah marka falyatafadal shaykhuna sheekh axmed xuseen cali diirshe mashkuuran majuura
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأشكر مدير الجامعة الدكتور عبد القادر وفقه الله على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الندوة ويسرني أن أشارك فيها مع شيخي الدكتور عثمان وزميلي الدكتور حسين وفقهما الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ندوة نافعة مباركة موضوع هذه الندوة موضوع مهم يتعلق بمرض من الأمراض التي أصيب بها كثير من المسلمين وهو من أمراض الشبهات فإن أمراض القلوب نوعان أمراض الشبهات وأمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات النفاق والشك والوسوسة والتعصب المذموم وتقليد أئمة الضلال والجدال بالباطل وغير ذلك ووصف التعصب بالمذموم احتراز عن التعصب المحمود فالتعصب المحمود هو التعصب للكتاب والسنة ويطلق عليه شرعا الاعتصام بالكتاب والسنة أما التعصب المذموم فهو التعصب لغير الكتاب والسنة وإذا أطلق التعصب فالمراد به التعصب المذموم فيقال مثلا فلان فيه تعصب أي فيه تعصب مذموم ومشاركتي في هذه الندوة إن شاء الله هي في نوع من أنواع التعصب المذموم وهو التعصب الحزبي وأبدأ أولا ببيان معناه فأقول وبالله التوفيق التعصب مأخوذ من العصب والعصب هو ربط شيء بشيء على وجه الإحاطة أو الاستدارة ربط شيء بشيء على وجه الإحاطة أو الاستدارة ومنه العصابة وهي ما يشد به الرأس ومنه أيضا العصبة وهم قرابة الرجل الذين يحيطون به فيرثونه ويؤدون عنه الدية ولفظ التعصب على وزن التفعل وهذه الصيغة تدل على التكلف والتكرار فالتعصب هو شدة الارتباط بالشيء والتمسك به وملازمته والحزب في اللغة يطلق على الطائفة التي تجتمع على أمر تتميز به سواء أكان الأمر الذي تجتمع عليه وتتميز به أمرا دينيا أم دنيويا والحزب في الشرع هم الطائفة التي تجتمع على أمر تتميز به في الدين وهذا إنما يكون بمخالفتها لغيرها في أصول الدين لا في فروعه فإذا وقع الاختلاف بين الناس في أصول الدين صاروا فرقا وأحزابا كحال أهل الكفر والبدع في الأمم السابقة وفي هذه الأمة قال ابن القيم رحمه الله الاختلاف في كتاب الله نوعان أحدهما أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا بالتأويل وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين والنوع الثاني اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم فمن أصاب الحق فهو محمود ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم قال وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل فإذا الاختلاف إذا كان من الاختلاف في أصول الدين في المسائل العظام فهذا هو الذي يكون سببا للتحزب والتفرق وأما الاختلاف في مسائل الفروع فهذا لا يوجب التحزب والمعاداة وافتراق الكلمة قال الشاطبي رحمه الله أيضا هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب فتبين بهذا أن الحزب في الشرع لا يطلق على المذاهب الفقهية المبنية على الاجتهاد في الفروع ولا يطلق على الذين يجتمعون لبناء مدرسة أو جامعة أو يجتمعون لتنظيم الدروس والمحاضرات أو يجتمعون لجمع الأموال من المحسنين وتفريقها على المحتاجين وإنما يطلق الحزب في الشرع على الذين يجتمعون على مسألة كبيرة من مسائل الدين خالفوا فيها غيرهم والتحزب محرم في دين الإسلام فليس في الإسلام إلا حزب واحد وهو جماعة المسلمين وهو حزب الله وما عداه من الأحزاب فهي خارجة عن جماعة المسلمين وكلها حزب الشيطان والأدلة على تحريم التحزب كثيرة يصعب حصرها في هذا المقام منها قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة فالتفرق والتحزب في هذه الأمة قد وقع ولا يزال موجودا وأصول الفرق التي افترق عليها المسلمون خمسة وهي الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والمعطلة وتوجد أيضا أحزاب معاصرة والأحزاب المعاصرة منها أحزاب ظاهرها الدعوة إلى الدين وباطنها السعي للوصول إلى الحكم مثل حزب الإخوان المسلمين وما تفرع عنه ومن الأحزاب المعاصرة أحزاب ظاهرها السعي للوصول إلى الحكم ومع ذلك لها انتماء ديني أو موقف من الدين فتجد حزبا يوصف بأنه حزب سياسي وهو ينتمي للإخوان أو ينتمي للصوفية أو يكون عل- علمانيا وسواء أكان الحزب على هذا الشكل أو ذاك فهو حزب محرم مخالف للكتاب والسنة إذا تبين معنى التعصب ومعنى الحزب فإن معنى التعصب الحزبي معنى التعصب الحزبي هو موافقة حزب من الأحزاب المحدثة في الحق والباطل موافقة حزب من الأحزاب المحدثة في الحق والباطل وعقد الولاء والبراء على ذلك قال ابن تيمية رحمه الله وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله انتهى كلامه واعلم بارك الله فيك أن التعصب صفة لازمة للتحزب التعصب صفة لازمة للتحزب والسني لا يتعصب أبدا قال رجل لأبي بكر بن عياش رحمه الله يا أبا بكر من السني فقال السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها وفي رواية لم يتعصب لشيء منها ننتقل بعد ذلك إلى مظاهر التعصب الحزبي التعصب الحزبي له مظاهر وعلامات يعرف بها وتدل عليه منها أولا أن المتعصبين للأحزاب يقبلون بعض الحق ويردون بعضه تبعا لأهوائهم فإذا بين لهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة أنكروه وجادلوا بالباطل فالخوارج يأخذون بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد والمرجئة على عكس ذلك والمشبهة يأخذون بنصوص إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى والجهمية يأخذون بنصوص تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقات وهكذا كل طائفة من الطوائف الضالة والأحزاب المنحرفة تأخذ بشيء من الحق وتترك شيئا آخر قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون يقول كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا بما لديهم فرحون يقول بما هم به متمسكون من المذهب فرحون مسرورون يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم بل إن هؤلاء المتعصبين لا يتمسكون بما يزعمون أنهم يقبلونه من الحق تمسكا صحيحا بل هم متناقضون قال ابن تيمية رحمه الله ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان ومن مظاهر التعصب الحزبي وعلاماته أن المتعصبين للأحزاب ينكرون المنكر على من ليس منهم فإذا وقع فيه أحدهم لم ينكروا عليه ولو كانوا صادقين في اتباع الحق لأنكروا المنكر على كل أحد كائنا من كان فإن الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا ينكرون المنكر قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وهذا كثير في الحزبيين ترى بعضهم ينكرون على حكام المسلمين أنهم لا يحكمون بما أنزل الله ويكفرونهم على ذلك فإذا وصلوا هم إلى الحكم لم يحكموا بما أنزل الله ثم يعتذرون بأن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك فهم ينكرون على غيرهم ولا ينكرون على أنفسهم ويعتذرون لأنفسهم ولا يعتذرون لغيرهم وهذا يدل على تعصبهم التعصب المذموم ثالثا من مظاهر التعصب الحزبي وعلاماته أن المتعصبين للأحزاب يطعنون في أهل الحق بالألقاب السيئة والدعاوى الباطلة فإذا طلب منهم بيان حقيقة هذه الألقاب وإقامة الدليل على هذه الدعاوى والاتهامات لم يقدروا على ذلك وهذا أمر قديم فقد كان أهل البدع يسمون أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى ويسمونهم نواصب لأنهم يحبون أبا بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله عنهم وهكذا وفي هذا الزمان يسمونهم وهابية لأنهم يدعون إلى توحيد العبادة وينهون عن الشرك ويسمونهم بالسلفية الجديدة أو الجامية لأنهم يدعون إلى طاعة ولاة أمر المسلمين في غير معصية الله وينهون عن التحزب فإذا رأيت أحدا يطعن في أهل السنة بمثل هذه الألقاب فاعلم أنه متعصب منحرف ويوجد من المتعصبين من لا يطعن طعنا مباشرا في أهل, في أهل السنة ولكن يقول عن أهل السنة مثلا الجماعة الذي الذين يسمون كذا وكذا ويذكر اللقب السيء وهذا لو لم يكن مقرا للطعن في أهل السنة لم يذكره فينبغي التنبه لذلك ننتقل بعد ذلك إلى آثار التعصب الحزبي وأضراره التعصب الحزبي له آثار وعواقب سيئة فمنها أثر على الفرد ومنها أثر على الأمة فأثر التعصب الحزبي على الفرد هو الضلال عن الحق والبعد عنه فالتعصب يعمي ويصم ويحول بين المرء وبين الهدى قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون والأثر العام للتعصب الحزبي على الأمة هو التنازع والتفرق وتنازع الأمة وتفرقها سبب لضعفها وتسلط الأعداء عليها قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأختم بذكر علاج التعصب الحزبي فعلاج التعصب الحزبي هو أولا اتباع الكتاب والسنة وترك اتباع الهوى وبهذا تتحقق العبودية لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وثانيا علاج التعصب الحزبي لزوم جماعة المسلمين ومجانبة التفرق فلا تخرج أيها المسلم عما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكذلك لا تخرج أيها المسلم عن طاعة ولي أمر المسلمين ولا تبايع غير ولي أمر المسلمين في البلد الذي أنت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم متفق عليه أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيكم كاسين وحو أها الشيخ الدكتور أحمد حسين ديرشي حفظه الله نوسو جيدي فقرة كوباد إن دوذا التعصب الحزبي عربنا أي كوباحذي waxaa noo khulaaseynaya oo soo koobaya soomaalina ku soo koobaya shaykhunaa asheykh cumar cali muxamed asheykh cumar shiino xafidahu llah oo ka mid ah culummada waaweyn ee culamaa adacwa asalafiya fi hadihi albilaad ka mid ah ayaa noo soo khulaaseynaya waxaan leenahay falyatafadal shaykhunaa mashkuuran majuuraa
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد marka ugu horeysa ilaahay baan ku mahad celinaynaa na waafajiyey inaan kelmadatan maanta aanu ka jeedino jaamacadatan jaamacadda marwasi inaanu ka jeedino ilaahay baan ku mahad celinaynaa subxaanahu watacala na waafajiyey awala وآخرا فله الحمد في الأولى والآخرة intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaalkeen iyo saaxiibkeen maamulaha jaamacadda sheekh cabdilqaadir dhuxulow wafaqahu allah waxa uu noo saamaxay noo ogolaaday inaanu kelmadda tan iyada ahi aanu la wadaagno shuyuukhdayda iyo culimmadayda sheekh cusmaan iyo sheekhayga kale sheekh xuseen alfaradi wafaqahum ullah ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanah inuu ka dhigo nadwadatan nadwa naafica mubaaraka inuu ka dhigo marka walaalayaal saaad la socotaan ilaahay markuu koonkan abuuray bini aadanka iyo makhluuqaadkan ku dhex nooli waxay yidhaahdaan culummadu dhaqdhaqaaqiisa oo dhan wuxuu ku wareegayaa laba shay labadaa shay ma ka baxayo qof kasta ee maanta koonkan jooga maantay dhaqdhaqaaqa uu samaynayaahi waa laba midkood wey waa dhaqdhaqaaq qofka kane uu ku raadinayo wax allaala wax isaga anfici lahaa aakhiradiisa iyo adduunkiisa wey waaba hadduu qof muslima yahay ama xataa adduunyadiisa anfacaya calaa kulli xaal waa maxay gaal iyo muslim waxuu dhaqaaqayaa uu raadinayaa inuu helo wax anfaca waxaa kaluu dhaqdhaqaaqayaa inuu ka fogaado wax allaala wixii dhibi isaga dhib u keeni lahaa idan adiga labadaas dhaqaaq baad leedahay inaad raadisid wax allaala wixii adiga ku anfici lahaa iyo inaad ka fogaatid wax allaala wixii ku dhibi lahaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadli illaahi calayna wuxuu noo soo dejiyey kutub buu noo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala rusulna waa uu noo soo diray kutubta iyo rusushaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu la soo diray uu la soo dejiyey inay dadka u sheegaan waxa anfacaya dadka u sheegaan waxa dhibaya waa labadii dhaqdhaqaaq ee aanu ku shaqaynayna wey idan waxaa la leeyahay war qof kastoo makhluuqahow ma rabtaa inaad heshid wixii ku anfici lahaa adiga jawaabtu waa haa waa inaad qaadatid waxa rusushaas ay kula yimaadeen oo ugu dambeeyo rasuulkeena maxameda sala allahu calayhi wasalam waa inaad qaadatid qofka makhluuqa ee joogow waa inaad qaadatid haddaad rabtid wixii ku anfici lahaa waa inaad qaadatid wixii nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam awaamir ah wey haddaad rabtid inaad ka fogaatid wixii ku dhibi lahaa waa inaad ka fogaatid wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid ee uu ku yidhi ka fogow ka fogow wixii lagaa reebay ka fogow taas ayaa dhibkaaga kugu jira marka walaalayaal waxyaabaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yimid waxaa ka mid ah in ummadda muslimiinta ahi ay noqdaan far keliya inay noqdaan hal xisbi umma waaxida inay noqdaan ilaahaygii aanu nidhi subxaanah alaa yaclamu man khalaq koonkaani waxa dan u ah allihii ogaa qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalard allihii samaawaadka kan iyo arladatan wixii sir ah ee ku jira allihii ogaa allihii ilaahay wuu yiri wa inaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim alla cilmi badan oo xikmad badan ayaa qur-aankan kariimkaa soo dejiyey xaggiisaana kala kulmaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam allahaas baa qur-aanka xaggiisa kala kulmaysa kugu soo dejinayo wey kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir alla xikmad badan oo haddana khabiir ku ah wax kasta ayaa qur-aankan kariimka xaggiisa ka yimid isagaana dadki u cadeeyey marka walaalayaal qur-aankan kariimka rab wuxuu ka cabiray noloshaada wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina sida naftu haddii ay kaa baxdo bini aadamku aad u dhimanaysid bini aadanow hadday naftu kaa baxdo si aad u dhimanaysid haddii aad diinta ilaahay aad ka fogaatid waxa weeyaan wax dhintabaad lamid tahay yulqi ruuxa min amrihi calaa man yashaau min cibaadi ilaahay ruux buu ka cabiray diintan islaamka ah oo qofka haystaana qof nool weeye qofkan haysanna qof dhintay wey yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi biruux wala biruuxi min amri calaa man yashaa biruux ruux baa ilahi ka cabiraya subxaanah awaman kaana meytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama mathaluu fi اظulumaat qof dhintay oo kale rabbi ka cabiraya qofka aan diinta haysan idan marka noloshaada oo dhan ayuha almuslim waxay ku jirtaa inaad qabsatid hadiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halaagaaga oo dhan ama aakhira ha ahaado mid adduuny ha ahaado wuxuu ku jirayaa inaad khilaaftid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal waxyaabaha khayrka leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo keenay waxaa ka mid ah in dadka muslimiintaahu noqdaan hal far oo keliya sida far keliya inay noqdaan inay dadka muslimiintaahu noqdaan hal xisbi inay noqdaan inay dadka muslimiintaahu noqdaan dad hal ilaah keligiis caabuda adeeca oo ka qaata sidii rabbiga u caabudi lahaayeen hal nebi oo keliya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal dadka muslimiinta rabbi wuxuu yeelay hal qiblo oo keliya si had iyo jeer u noqdaan dad midaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddooda iyo quwadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaasi ay kusoo saaraan wey oo haddii la iskhilaafo walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum qofka dadka muslimiinta ahu awoodoodu way tegaysaa hadday iskhilaafaan laakiin marka ay midaysan yihiin oo kelimadoodu ay midaysan tahay oo diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku midaysan yihiin ilan walaalayaal dadku haddaanay helin wax ay ku midoobaan oo ay maslaxadooda ka wada arkayaan lama miday karo maantay afkaartaada iyo middeeda dadka ku miday karna wey sababta isku caqli manhi ani adigu adna waxbaad wanaag u arkaysaa anagu aniguna waxbaan wanaag u arkaya marka dambe marka faraha laysla galay tegaysaa kaygaa saxsan iyo kaygaa saxsan dadku marka si aanay u dhihin kana keyga hala qaato iyo keyga hala qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala diin buu soo dejiyey kitaab buu soo dejiyey rasuulkii noo sharaxi lahaa sala allahu calayhi wasalam waa usoo dhiibiyey kadibna amar baana la siiyey wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraqu xarigga ilaahay inaan wada qabsanno kaas baa qof kasta ee dan leh dantiisa halkaas buu ka helayaa aabbuhu waxa uga baahan yahay ilmihiisa iyo ixtiraamka iyo karaamada iyo naxariista iyo waxa weeyaan baari unoqoshaha halkaas buu ka helayaa wiilku waxa uga baahan yahay aabbihiis inuu racaayeeyo inuu nafaqeeyo inuu danihiisa ka fekero inuu tarbiyeeyo wax allaale xuquuqa uu leeyahy halkaasuu ka helayaa xaakimka ninka madaxweynahaw xuquuqda uu leeyahy halkaasuu ka helayaa ninka maxkuumka ahi oo la xukumo isaga oo racyada ahi waxa uu madaxweyne xaqa uu ku leeyahay halkaasuu ka helayaa derisku xaqa uu ku leeyahay deriska halkaasuu ka helayaa haddaad gurigaaga joogto xuquuqda lagaa rabo halkaasaad ka helaysaa suuqa haddaad joogtid beec iyo shiraa aad macnaha ishaeg aad wajahaysid hal waxyaabihii lagaa rabay halkaasaad ka helaysaa dadka muslimiinta hadday ku dhaqmaan diintooda aakhiriyo adduunba waxa weeye khayr bay la kulmayaan wax sharana ma dhaceen wey shar oo dhan adduunyada maanta taallaahi ihaanada iyo dhibka maanta muslimiinta haystaahi meel ay joogaanba asalkiisa iyo sababtiisu waa mukhaalafada la khilaafay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wey khayr oo dhanna wuxuu ku sugnaanayaa in la adeeco nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wey marka walaalayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga baahan yahay inaan noqono umma waaxida hal umma inaan noqono loo baahan yahay ummada halkaas xisbi oo xisbullaahi la yidhah inaan noqonaa loo baahan yahay alaa ina xisballaahi hum almuflixuun waman yatawala allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu faina xisb allahi hum alghaalibuun xisbiga ilaahay inaan noqonaa loo baahan yahay xisbu shaydaan inaan ka fogaanaa rabbi subxaanahu wa tacaala naga dalbaya na amraya xisbigaas halkaa markaa xisbi ee islaamku uu farayo waxay ka mid tahay diinta wanaaggeeda ilaahaygi koonkan abuuray ee xakiimka ahaa ee khabiirka ahaa ee caliimka ahaa inuu maanta dadka muslimiintaah uu ku mideeyo hal manhaj oo keliya iyo hal kitaab hal ilaah hal nebi sala allahu calayh wasalam waxay ka mid tahay diintan islaamka wanaagyaalkeeday ka mid tahay marka dadka muslimiinta ahu maalintii nebi maxamed uu soo diray sala allahu calayh wasalam waxay ahaayeen hal xisbi oo keliya nebigu waa la oofsaday sala allahu calayh wasalam igu hal xisbiya abubakar baa yimid dadka muslimiinta hal xisbi bay ahaayeen cumar baa yimid dadka muslimiinta hal xisbi bay ahaayeen waabixabaa waxaa soo kordhay dad muslimiin sheeganaya oo dadkii muslimiintaa xisbi kale soo dhexgeliya xisbiyadii ugu horeeyey ee yimid waxay ahaayeen xisbigan la yidhaha khawaarijta wa la yidhaha wey xisbigan khawaarijta la yidhaah oo saxaabadii oo joogta bay yimaadeen waxayna ku dhegeen aayaadka ku tusinaya waciidka iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam waciidku waxa waa goodin waxay ku leeyihiin aayad allaala iyo aayaddii goodin sheegta amase xadiidkii goodin sheega oo qof alcadaabaya sheega annagu cadaabkaas waxaan leenahay daahirkiisa u qaadanaynaa sidaa darteed waxaan leenahay qofkaasu naartii ku waaraya waxa weye mithaal ahaan laa yadkhulu jannata nammaam jannada geli maayo qof dadka isku dirdir badan oo dadka dadka isku dirdira jannada ilaahay geli maayo buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin marka qof allaale qofkii dadka isku dirdira hadduu raba ha salaado hadduu raba ha soomo ha cibaado badiyo naartuu gelaya waana ku waaraya waana gaal bay leeyihin diintana waa ka baxya diintana waa ka baxya wey waxay ku leeyihin wallaahi laa yu'min qiila man yaa rasul sal sl qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah deriskaaga marka haddii dhibkaagu ay ka nabadgeli waayaan waxaa weeyaan iimaan lagaama helin sidaa darteed gaal baatay ku leeyihin calaa kulli xaal dadka muslimiinta ah ahlu sunna waxay leeyihiin qofka isagoo muslim ah ayuu haddana faasiq noqon kariya oo dhinacna muslim buu ka yahay dhinacna fisqi buu ku dhacyay fisqigaas uu ku dhacyana mar haddaanu gaalnimo iyo shirki cad uusan ahayn oo xujadii waxaa weeye nin ay ku tawafurtay shuruudihii gaalnimo aysan meesha aysan dhicino maalinta qiyaamaha ilaahay mashiicadiisa doonistaankiisa ku sugnaanaya ilaahay hadduu doonna waa u cafinaya hadduu doona u ciqaabaya ilaahay hadduu doona subxaanahu wa tacaala wuxuu arkayaa rasiid oo min aasana min xasanaati ah ninka inuu xasanaad badan uu lahay kale xasanaadkii baa lagu tirtirayaa dhibkan uu kale geystay ina alxasanaati yudhibna sayi-aat marka nimankaas khawaarijta la yidhaahda ayuu qaybtaa waciidkay ku dhegeen niman marka waxaa cagsigooda noqday niman la yidhaha murjia murjiada iyaguna maxay leeyihiin qofka muslimkaahi mar hadduu laa ilaaha ila allaahu yidhaahdo wax dhibaya ma jiraan macsi kastuu sameeyo qofkaasi dhib u geysan mayso oo jannadii ka celin mayso wey caladu ninkaas waana ahlu janno ah wey oo waxay ku leeyihiin mar hadda iimaan lagaa helay macsi kastoo samayso ma ku dhibayso dadka muslimiinta ahlu sunnuhuna warkaasi ma qabaan oo qofka muslimkaahi waxa weye xasanaadkiisana waa leeyahay macaasida iyo dunuubta uu galana waa leeyahay man camila saalixan falinafsih waman asaaa facalayha uma ilaa rabbikum turjacuun iyo wamaa rabuka bidalaami lilcabiid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka bini aadam la dulminayo hadday wanaag la timaado wanaaggeedana waa leeda xumi hadday la timaado xumida lagu ciqaab man yacmal suu-an yujza bih marka qolooyinkaasna waa qolooyinkaas iyo cagsi ku yihin waxaa soo baxay niman la yidhaha shiico nimankaasi waxay iska dhigayaan niman taageersan oo ayidsan oo jecel nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ahlubeytkiisi markaasay waxay saxaabada dhan ka soo reebeen dhowr qof bay ka soo reebeen intii kalena way gaalaysiiyeen abubakar bay gaal ku sheegayaan cumar bay gaal ku sheegayaan radia allaahu canhuma cuhmaan bay gaal ku sheegayaan saxaabadii kale gaal ku sheegayan radia allahu canhum ajmaciin haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ummahaatulmuminiin ahaa bay gaalaysiinayaan oo zaaniyaad qaarkood ku sheegaya waxaasna maanta adduunya way nala joogaan maanta wey raafidada aad maqlaysaan shiicada aad maqlaysaan oo qaarkood maanta soomaaliya soo gashay waxaasba ictiqaadsan yihiin wey waxaasba ictiqaadsan yihiin marka dadka muslimiinta inay ka fogaadaan baa loo baahanya waxaa soo baxay koox la yidhaha qadariya oo waa maxay waxay leeyihiin maanta in anagu hadda muxaadaraatan jeedin doonaaho ilaahay ma oga ilaa aan ka jeedino shay kasta marka uu dhaco buu ilaah ogaanayaa inta ka horaysa ilaah ma ogaanayna ay taagan yihin hadda saxaabadii oo jooga bay soo baxeen oo ay beri ka noqdeen oo axaadiidii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo alimaanu biqadaa'il qadari ku tusinaysay bay saxaabadu u daliishadeen waa taqaan ibni cumar dooda uu la galay nimanka iyaga ah oo marka dambe uu sheegiyey arkaanta iimaanka uu sheegiyey oo qofka qadarka aan rumayno inaanu waxa weyaan beri laga noqonayo waxaa soo baxay niman ka doodaya sifaadka ilaah isku sifeeyey oo iyagu iska dhigaya niman ilaahay subxaanahu wa tacaala nasihaya laakiin waa maxay waxay ilaahay wey subxaanahu wa tacaala gef u geysteen wey sababtu waa maxay marka horeba ilaahay inaad kula orodid haddaad sifo u sifaysid inuu makhluuq u ekaanayo baa dulmi ahba sababtu waa maxay waxay culammadu ku soo koobaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sida daatadiisu isaga u khilaafsan tahay makhluuqaadkan makhluuqaadkan dawaatadiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo makhluuq marna isma ekaanayaan maadaama taa laysku waafaqsan yahayo صiفaaتka ilaahayna مkhلuuqa صiفaaتkiisu ekaamayaan ilaahay waa mقل buu leeyahy waxbuu mقلaa insaankuna waxbuu maqlaya laakiin maqalka ilaahay iyo maqalka insaanku shaqo iskuma leh ilaahayna maqal asaga u cuntama macnaa u dhigma oo yaliiq laa'iq bihi ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu wax maqlayaa insaankuna mid asaga u dhigma oo laa'iq u ah ayuu maqlayaa wey maqalkaa wax xadidan wey laakiin maqalka rab ma xadidna ilaahay waa basiir waxbuu arkayaa ama wax baa arki laakiin aragtida ilaahay tahay shaqo iskuma lah isu ekaan maysaa marnaba marka ilahay haddii lagu sifeeyey sifada taniyada ahi macnaheedu ma aha in makhluuq u ekaanayo sababtu waa maxay ilaahaydaa marka hore asaga makhluuq u ekayso maaha oo ka nasihanba in makhluuq loo ekaysiiyo sida marka ilaahay uusan makhluuq u ekayn baa sifaadkiisuna makhluuqaadka u ekaamaaya marka wey marka waa iska basiir marka wey haddii ilaahay hal sifaa u sugtid sifadaas oo kale ugu sug sifaadka dhan wey waxaa marka dhahay culimmadu waxaanu ilaahay u sugaynaa sifaadkiisaan u sugaynaa uu u sugay nafsadiisa ama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeye wey oo salafu haadihi lumma ay saa u sugeen annaguna bartii baan uga tegaynaa iyo sidai ay sameeyeen baan samaynaynaa wey marka walaalayaa kooxahaasi markay soo baxeen dadka muslimiinta ahi ee xilligaa la noola ama saxaabadii ha ahaato ama taabiciinta ha ahaatee way ka digi jireen iyagoo dadka muslimiinta uga digaya inta faraarug dhexdooda la soo geliyo kadibna waa soo socdeen ilaa maanta yaan la jooga waa ogtihiin soomaaliya oo keliya inta kooxa ka jirta ama suufiye ku sheeg ama wax kale ku sheeg suufiyada keliya hadda waxaad maqlaysaa tan waa qaadiriye kan waa axmediye kan waa zayliciye kan waxa weeyaan waa saalixiye kan waa waa kada aad maqlaysaa kuwan kale maantay kan waxa waa tabliiq kan waxa weeyaan waa akhwaan kan waxa weeyaan waa waa waa ictisaam kan waa itixaad hore muxuu ahaa ay sheeg baad maqlaysaa akhwaan marka walaalayaal islaax maanta waxa weeye asmaadaas aan maqlayno taa waxaa ku dartaa axsaabtan isku sheegaya xisbiya isku sheegaya siyaasiyiinta dadka muslimiintahu sii mid wey ama xisbi kaloo siyaasi inkastoo dadka maanta axsaabta badankooda xataa kuwa islaamiyiintahu siyaasiyiin wey mid kastaba dan khaasa ayuu rabiyaa oo mid ka fekeraya maantay dantii islaamka inuu gaarah ma jiro sababto hadday ka fekeri lahaayeeno marka hore ma baneeyeen dadka muslimiinta inay kooxa kooxa noqdaan ma baneeyeen wey oo cadowtinimo ay sameeyaan marka in dadka muslimiinta kooxa kooxahaasi noqdaano waa taxasubka laga digayo wey oo diintu ka degti wey ka digtay in dadku intay u nasab sheegtaan hadhowtana dadkii ku colaadiyaan oo dadkii kamidana la yihaa xisbigu ka mid yahay oo waxa weeyaan kii kii aan ka mid ahayn la colaadiyo kii kana la jeclaado waliba midka xisbiga kamid a hadduu noqdo afjaru khalqillaah khalqi ilahay kan ugu faajirnimo badan ugu fisqiga badan waa la jeclaanayaa ilaa xisbiguu ka mid yahay qofkaa xisbiga aan ku jirino hadduu noqdo qofka ugu taqwo badan caalamka ilahay waxay abuuray maanta nool qofka waa la fogeynaya sababta xisbigii ka mid ma aha marka walaalayaal axsaabta noocaasihi oo iyo dadka muslimiinta inay saa u kala tacasubaano walaalayaal dhib badan baa ka imaanaya dhib badan baa ka yimid oo waa maxay waxaa ka yimid waxa weeye kow in xaqii naftirkiisa la aqbali waayo oo haddii xaqa aada aqbashidna uu noqdo xaqa asxaabtaadu kuu sheegeen waa maxay xaqa aniga asxaabteeda ii sheegeen baan xaq u arkayaa wax allaale wixii qof kale ii sheegto agteeda xaq u arki maayo ilaah maa boqol aaya daliishatid wey waa maxay kadibna xisbi kastaaba isagu xaqu isu arkay waxa dhexdiisa xaq u arkay kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun wey waxaa dhacda walaalayaal dadka waxaa weeye munkarkii maanta la iska reebi maayo oo maanta ninka xisbiga ku jiraaho ninka saaxiibkiisahi munkar inuu ka reebah waa naadir in la helaa sababto waa maxay xisbiguu ka mid yahay waxa uu qabtaana waa qabanayaa wey marka haddii marka maantay qofka muslimka ahi ee xisbigaasi ku jira ahi ee waxyaaba fara badanee munkara samaynaya ahi maadaama xisbi uu ka mid yahayo waxaa weeye munkarka la iska reebi maayo bal waxaa weeye marka qaarkood waxaa lagu leeyahay annagu inaanu iska reebnaaba qorshaha nooguma jirtaba qof kasta inuu aragtidiisa dhiibto ayuu xaq u leeyahay aragtidiisa mar hadduu dhiibtana waxa weeyaan xor buu ku yahay wey xataa kuwa islaamiyiintu sheegana waa saas wey jamaacaadka qaarkoodi waxaad arkaysaa nin baa mukhaalafo samaynaya markaad tiraa warma ninka la hadashid wuxuu ku leeyahay annagu waxaanu ku heshiinay inaan masaa'ilka khilaafiyaadka inaan ka hadlin war hadda khilaafiyaadna mahanba qofkan isaga wuxuu ku dhacayaa munkar daahir ah oo ilaahay subxaanahu wa tacala u xarimay ee ilaahay ma uga baqdi qofkan u sheegtay wuxuu ku leeyahay may annaga heshiiska xisbi xisbigaa diiniga ahi aanu heshiis ku nahay ama bakistaani ha ahaado ama soomaali ha ahaado ama carab ha ahaado ama cajam ha ahaado waxaan iskula socoynaa adigu madhabkaa doontana ictiqaad ama suufi noqo ama salafi noqo ama akhwaan noqo ama fulaan noqo ama shaafici noqo ama xambali noqo ama waxaa doonto noqo ama munkarku ictiqaadsano ama kaa ictiqaadsano waxaad ictiqaadsantaad waa diin u aragto anuu kaala hadli maayo haddii wax baadila marka qaarkood bu ictiqaadsan qofka isagaa wey marka waxa dhacay weye inaan munkarkii maanta aan la reebin waxa weeye waxaa ka mid ihi dadka ahlu xaqa ahi daa'iman wa abad in la burayo oo dadka ahlu xaqa xaqa u sheegi maaga waxa weeye si aanay dadku u qaadan fikradooda waa in la duraa oo wax la sheegaa oo la caayaa oo mar la yiraa kuwii hore waxay dhihi jireen mar mujasima waxay dhihi jireen nimankaa la yidhahda waxa weye nawaasib kuwa maanta la joogaahi waxaa malaysaa wahaabiya salafiya jadiida hadalla aad marka qaarkood aad la yaabtid oo maanta hadii la ninkan barhina uusan maanta wax uu keeni kara aanay jirin baad arkaysaa maanta in la samaynayo wey marka walaalayaa xaqu waa cad yahay xaquna mid weeye war dadka muslimiinta ahow ku midooba xarigga ilaahay war masaalixdiinna oo dhan waxaad ka arkaysaan diinta islaamka war xisbiyatan iyo waxyaabaha kan ka fogaada war hawaracnimadatan iska daaye war qofku hadduu yidhi hawadeyda waxa nafsaedu jeceshaha baan samaynayaa xaqii baad ka lumaysaa walaa tattabic ilhawa fa yudilaka can sabiili illaah war hawadaada adu ha raacin oo markaas uu kaa lumiyo xaq ilaahay subxaanahu wa tacala wadadii toosneed afa ra'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah wa adalahu allahu calaa cilmi wa khatama calaa samcihi wa qalbihi wa jacala calaa basarihi gishaawa faman yahdiihi min bacdi illaah afalaa tadakaruun marka walaalayaal si dadka muslimiinta uga badbaadaan dhibaatooyinkan maanta jiraahi oo taxasubka kan iyo dadkan u tacasubaya tacasub marka waa maxay waa qofku inuu uu si indhala-aana u taageero xisbigaa isaga ah ama baatil ha ku taagnaado ama xaq ku taagnaado waxaa arkaysaa xisbigaaga baad barab istaagi wax adiga ku ahmiyad aad siinaysa waa maxay xisbigaaga ha guulayso xaq iyo baatil waxay doonta ahaato wey waa tacasubka lagu sheegaa taas weeyaan walaalayaal dadka muslimiintaah waxaa waajib ku ah inay u tacasubaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wey war u tacasub asaga u khiiro asaga waxa weeyaan u dhibo asaga waxa weyaan garab istaag sala allahu calayh wasalam wey wax allaala wixii khilaafaana aabbaha iyo hooyada iyo walaalka xisbigaaga haduurma ahaado waa inaad beri ka noqoto tiraa kelmadaas iyada ahi beri baan kala noqonayaa waa haddii uu nasiixada dido wey nasiixada dadka muslimiinta isku leeyihin waalmu'minuuna almu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waxa dadka muslimiinta ahi walah uga dhexeeyaa waxaa weeye inay wanaagga isfarayaan xumaanta iska reebayaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar waxa dadka muslimiinta ah ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam u noqotay dad dadka ugu khayrka badan waa inay khayrka isu sheegayaan xumaan iska reebayaan wey xumaan iska reebayaan marka walaalayaal si dadka marka loo badbaado ko waxaa loo baahan yahay in lagu dhawo kitaabka ilaah iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam labo in loo fahmaayo siday u fahmeen saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankan kariimkaah waxa uu ku soo dego luqa carabiya luqada carabigana waxaa sii fasiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asna luqa carabiya ku hadlayay dadka uu la hadlayey waa saxaabadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii ilaahay uu faray buu nebigu u sheegay sala allahu caleyh wasalam wuxuu u sheegay waxyaabihii nebi maxamed ka reebay ilaahay ka reebay sala allahu caleyh wasalam kadibna waa maxay sidii nebi maxamed wax ugu sheegay bay ugu camal faleen ayagoo koonka lugeynaya baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala raalli baan ka noqday waad fahamteen muraadkaygii iyo muraadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ugu camal fasheen sidii loogu talagalay sidaa darteed baa rabbi yidhi idinkoo adduunka lugeyna raalli inka noqda wey laqad radya allaahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajar ilahi wuxuu yihi waalzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha ilahi wuxuu ku tilmaamay wayansuruuna allaha warasuulah lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim وamwaalihim ybtaguuna fadla min allahi waridwaana ilahayga abuurtaa dhahaya dadkaasi waa waxay raadiyeen ilahay raalli ahaanshihiisay raadiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisay raadiyeen waana sii nabeyneen waana ka dhabeeyeen wa ulaaika hum asaadiquuna wey kuwa run sheega bay noqdeen nebigu baa rabbilahi subxaanahu wa tacaala min almuminiin rijaalu sadaquu ma caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxdah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila dadka muslimiinta waxaa laleeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin marka dadkaas saxaabada ahi oo muhaajiriin iyo ansaar ihi siday u fahmeen diintaa yaa loo fahmaya waana midda nebigu noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam maalinta uu khilaaf dhaco fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin axaadiista qaarkood khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waana aayadda qur-aanka tafsiirkeeda wey waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar wاladiina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaati tajrii taxtaha alanhaar marka walaalayaal haddii dadka muslimiinta rabbi inuu raalli ka noqdo ay rabaan waa inay u fahmaan diintan sidii saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam fahmeen min asaabiqiina alawaliin wmuhaajiriin min almuhaajiriin walansaar muhaajiriin iyo ansaar sidii u fahmeen in loo fahmo wey waladiina tabacum biixsaanin haddii kuwaas rabbi raalli ka noqday rabbi wuxuu leeyahy kuwaas iyagoo wax wanaajinaya raacitaankaasi saa ku raacayo ayagana raalli baa rabbi raalli ka noqonaya subxaana wa tacaala sida kuwaasba uu rabbi raalli u noqday wey marka waxaa ilahay mahadiisa sida kitaabka qur-aanka ilaahay u xifdiyey buu u xifdiyey sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida qur-aanka kariimka iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u xifdiyey inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun baa ilaahay wuxuu u xifdiyey haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu waxa ay sameeyeen waxay goobjoog ahaayeen aayad kasta markay nebiga kusoo degtay calayhi salaatu wasalaam iyo goortay kusoo degtay sababtay kusoo degtay nebigu inuu amray inuu ka reebay sidaa u sameeyeen nebigu raalli ka noqday calayhi salaatu wasalaam ilaahay raalli ka noqday muraadkii nebi maxamed ay fahmeen sala allahu calayh wasalam kii allah ay fahmeen fahamka saxda marka waa midkaas weye si marka rabbi raali nooga noqdo annaguna inuu fahamkayo waafaqo fahamkaas wey waa in dadka muslimiinta ahu axsaabta ta inay baatilta ictiqaadiyaan in hal xisbi waxaan ahayn dadka muslimiinta aanay la ogolayn dadka muslimiinta nasiixo isku leeyihiin aanay u banaanayn inay xisbiyad ka dhex sameeyaan dadka muslimiinta dhexdooda walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu xaq nagu sugo nasal allah an yuthabitanaa cala alislaami nasal allah an yuthabitanaa cala asunna xataa nalqaahu subxaanahu wa tacaala marka waxaan isu dardaarmayna ku khatimaya walaalayaal dadka muslimiinta ilaahay uga baqaano xisbiyatan dadka muslimiinta lagu dhex samaynayo xisbiyatan dhibkooda ayaa farabatay dadka muslimiinta bay kala geeyeen collaytan bay keeneen welihii iyo berihii lagu raba in diinta lagu dhisa ayaga lagu dhisay muslimiinta bay dacfi ku rideen rafaadka artay maanta keeneen dadka muslimiinta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqaano subxaanahu wa tacaala ha ka baqaano ha ogaadaano khayr oo dhan wuxuu ku jiraa hadigii nebi maxamed sala allah alay wasalam ina khayra alhadyi iclamuu raximakum allah ana khayra alhadyi hadyi muxamedin sala allahu aleyh wasalam kaasna waa nagu filan yahay ha nagu filaado hada wa sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin baaraka allaahu fiikum aada iyo aada ayaad u mahadsan tihiin dhegeysiga aada dhegeysateen muxaadarada ama qeybta koowaad ee nadwada oo noo soo khulaaseeyey shaykhunaa sheekh cumar cali moxamed sheekh cumar shiino xafidahu llah intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين